xaakinnada cutubka labaad markaasaa malaa'igtii rabbigu waxay ka soo kacday gilgaal oo bukiim timid oo waxay tidhi anigaa idinka soo bixiyey dalkii masar oo waxaan idin keenay dalkii aan ugu dhaartay awowayaashiin oo waxaan idhi anigu weligay jebin maayo axdigayga aan idla dhigtay idinkuna waa inaydnan axdi la dhigan dadka dalkan deggan oo waa inaad jajabisaan meelahooda allabariga laakiinse idinku ma aydnan dhegaysan codkaygii dee haddaba maxaad sidan u yeesheen sidaas daraaddeed waxaa kaloo aan idhi hortiinna kama eryi doono iyaga laakiinse waxay idinku noqon doonaan sida qodxan dhinacyada idinkaga jirta oo ilaahyadooduna waxay idinku noqon doonaan dabin oo markay malaa'igtii rabbigu erayadan kula hadashay reer binu israa'iil oo dhan ayay dadkii codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo meeshaas magaceedii waxay u bixiyeen bokiim oo halkaasay allabari rabbiga ugu bixiyeen haddaba markii yeshuuca dadkii diray ayaa reer binu israa'iil mid waluba u kacay dhaxalkiisii inuu hantiyo dalka oo dadkuna rabbigay u adeegeen wakhtigii yeshuuca noolaa oo dhan iyo wakhtigii odayaashii yeshuuca ka nolol dembeeyey oo dhan kuwaasoo wada arkay kulli shuqulkii weynaa oo rabbigu u sameeyey reer binu israa'iil yeshuuca oo ahaa inanuun oo addoonkii rabbiga ahaa wuxuu dhintay isagoo boqol iyo toban sannadood jira oo waxay ku aaseen dalkii uu dhaxalka u helay oo ahaa timnaad xeres oo ku tiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayiim oo xagga waqooyi ka xigta buurta gacash oo weliba dadkii qarnigaas oo dhammu waxay ku darmeedeen awowayaashood oo waxaa ka daba kacay kuwa qarni kale ah oo aan aqoon rabbiga ama shuqulkii uu u sameeyey reer binu israa'iil oo reer binu israa'iil waxay sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun oo waxay u adeegeen bacaliimka wayna ka tageen rabbigii ahaa ilaahii awowayaashood oo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo waxay raaceen ilaahyo kale kuwaasoo ahaa ilaahyadii dadkii iyaga ku wareegsana wayna u sujuudeen oo rabbigana way ka xanaajiyeen oo intay rabbiga ka tageen ayay u adeegeen bacal iyo cashtarood markaasaa cadhadii rabbigu aad u kugu kululaatay reer binu israa'iil oo wuxuu iyagii ku riday kuwii iyaga dhacay gacmahoodii oo wuxuu ka iibiyey gacmihii cadaawayaashoodii ku wareegsanaa sidaas daraaddeed mar dambe ma ay hor istaagi karin cadaawayaashooda oo meel kasta oo ay tagaanba gacanta rabbigu dhib bay u ahayd sidii rabbigu ku hadlay iyo sidii rabbigu iyaga ugu dhaartay oo iyana aad bay u dhibaataysnaayeen markaasaa rabbigu wuxuu kiciyey xaakinno iyaga ka badbaadiyey gacantii kuwii dhacayey oo weliba xaakinnadoodiina ma ay dhegaysan maxaa yeelay ilaahyo kalay raaceen sidii naag ninkeedii ka dhilowday wayna u sujuudeen oo haddiiba gees bay uga leexdeen jidkii ay awoowayaashood mareen iyagoo addeecaya amarradii rabbiga laakiinse iyagu sidaas ma ay yeelin oo markii rabbigu iyaga u kiciyey xaakinno ayuu rabbigu la jiray xaakinkii oo wakhtigii xaakinkii noolaa oo dhan wuxuu iyagii ka badbaadiyey gacantii cadaawayaashooda waayo rabbigu wuxuu ka qowmamooday taahiddii ay ka taahayeen kuwii iyaga dulmay oo caddibay oo haddana markii xaakinkii dhintay ayay dib u noqdeen oo waxay ku kaceen wax ka sii xun wixii awowayaashood ay ku kici jireen oo waxay raaceen ilaahyo kale inay u adeegaan oo ay u sujuudaan kama ay joogsan fallimahoodii iyo madax adkaantoodii oo cadhadii rabbigu aad bay ugu kululaatay reer binu israa'iil oo wuxuu yidhi quruntaannu way ku xadgudbeen axdigii aan ku amray awowayaashood oo cadowgiina ma ay dhegaysan sidaas daraaddeed hadda kadib ka eri maayo hortooda mid ka mid ah quruumihii yashuuca ka tegey markuu dhintay si aan ayaga ugu tijaabiyo reer binu israa'iil bal inay xajiyaan oo ku socdaan jidka rabbiga sidii ay awoowayaashood u xajiyeen iyo in kale sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu daayey qaruumahaas oo degdegna uma eryin oo weliba iyagii sooma uu gelin gacantii yashuuca